Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa saameynta ka dhalatay fatahaadda roobabkii ka da'ay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose kuwaasi oo sababay inay dumaan guryo ay deganaayeen dad danyar ah iyo inay xirmaan waddooyin muhiim ah. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Jubbada Hoose, kan degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Xasan Cabdi Guure ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan iyo qodobada diiradda lagu saaray.
sir aan looga hadlayna dhibaatooyinka iyo waxyaabaha warbixina ku kala qaadanayna warbix xaaladaha ka jira deegaanadan gobolka Jubbada Hoose dad oo ka mas-uuliyiintiisii iyo dadkii mataqaanaa howlahaas u xilsaaraa oo aan hashiin iskugu nimid oo dadkiina shirka ka soo qaybgalay waxaan nahay intaanan de dad guddi ahaan u shaqeynahaya oo xaaladihii ka jiray arlada iyo dhacdooyinkii wixii dhacdooyina dhacay maalmahan ayaan ururinaynay saas darteed hadda waxaan dhacdooyinka u dambeeyey oon ururinaynay ka mid ahaa dhacdooyinkii waktigii dhoweyd ee roobabk roobkii da-ay oo saacado kooban da-ayay oo sabab aada u laxaad badanna ahaa ayaa degmooyinka iyo meelo badan oo ka mid a dalka gobolka ka mida ayaa waxyaabo meelo biyo fadhiistaan iyo meelo guryo la dume iyo musqulo dadka dumaan iyo waxyaabo badan baa jira iyo jidad xidhmo iyo wax badan oo dhacdooyin oo dhaqdhaqaaqi dadka iyo habnoololeedkii kulli ay hoos u dhaceen ayaa jiray waxaas ayaan isku rabnay inaan iska wareysano wixii waxqabad ee laga qaban karaan in laga qabto sidaa ayuu shirkeennu ahaa daarana haddana warbixintii waanu kala qaadanay waana ku mahadsantihiin sidee xogaalnimada eed ooga waranteen meel walba siday xaaladdu ka jirto dhibaatooyin baa jira hadda matalan afmadowga kale markaa ka soo qaadano de afmadow waad arteen sawiradana waa arteen waxatan roobabki da-ay xataa magaaladii bay kala xidheen oo webi camal inuu ka dhex dilaacay aada moodeyso oo aan laisku gudbi karin baabuurna isuma mari karto mataqaanaa dadkuna ma mari karo waa waxay ku gudbaan oo kalena male wax biyihii intu ka dhuuqo meel ka siismayna male waxaa weye waa dhibaatooyin jira oo aanu codsanayno in beesha caalamka iyo cid kasta oo arrimahaas wax ka qaban karta in arrimahaas wax loo soo gurmado waxna laga qabto